walaal alaka xaaladeena haddii aan kaaga waramo meeshaan ku qaray maanta maqasheega oo mataqaanaa oo idaacadaha iyo wadgeysada sheega ayaa maanta lagu fasaa'iday intaas waxaana lagu taagay labaad adiga halkee baad ku sugan tahay anigu waxaan ka suganahay xabsiga dhexdiisa ku jira waxaan kamid ahay boqol iyo toban iyo sideed qofood oo hadda ku jirta xabsigaado baruka teel oo ku yaala mumbay magaalada mumbay ku yaala hindiya ma garat dhammaantiin ma soomaali baa tihin xasan oo ma soomaali baa tihin dhammaantiin awal waxaa ahay boqol iyo labaatan iyo laba nima sheerka dhexdiisa nooga dhibatay hadda waxaa nahay boqol toban iyo sideed iyo dhammaantiin soomaali baa nahay waa gartay wax intee leeg baad xiran tihiin muddo intee leeg baad xiran tihiin
annaka waxaa guruubkii lasoo qabtay laba kun toban iyo kowdii bishii koowaad ayaa lasoo qabtay ma garat waa gartay adigu qolada qolada lix sana madax la gal lix sana madax la galna
adigoo kale adiga imisaad xiran tahay xasan oo adiga ahaan imisaad xabsigaa ku xiran tahay
aniga waxaan xiranahay waxaan xiranahay shan sano iyo sideed bilood
marka maxaa maxaa la idin haystaa marka maxaa la idinku haystaa eedaha hindiya ay sheegaysa maxay tahay
eedaha hindiya ay sheegayso waxaan iyo waxaan iyo waxaan la gelin inta waa isugu jiraan waxyaabaha u waaweyn oo inoo haysataa waxay yihiin asaa hindiyan aan soo ataagnay dad inaan layni oona layn mataqaanaa burburin hanti dadweyne oo ay burburiyeen wax noocaasoo ilaa toban iyo labaatan qofooda qofkii loo haysta ma garat marka waxaas maxaa ka jira sax muu yahay mise waa waxay hindiya iska dhowdhoobaysa xaqiiqda bal arrintaas la idiin haysta wax naga dhe
walaa arrintaas wax ka jira lama arko wax aan ka garnay oo mataqaanaa meeshaa ka jira haddii lasoo duduubo wax yar weeye wax ka jira waxaas lama arko wax ay soo duduubeen weeye cid wax naga tiraada cid wax naga tiraada oo mataqaanaa naga difaacda dembigaas beentaa oo dadka naga saarayna waa weynay haddii ay dowladda xaggeeda tahay haddii mataqaanaa hay-ad kale xaggi mataqaana hay-adaha xuquuqda u doona cid naga xigsata mataqaana dembigaas beentaa oo dadka naga saaray waa weyn lama garan
marka arrintan la xiriira in konton soomaali ah dil toogasho lagu xukumay maxaa macluumo ka haysaan miyaad ka warqabtaan walaalow arrintaas waxayna soo gaarta maanta duhurkii markaan tukanay meeshaan ku xirannahay waxaa soo gala joornaalo joornaalka ayaan waxaan ku aragnay konton soomaali mataqaanaa dil ay u qorsheynayaan lixdan iyo sideeda kalena xasidayn ay u qorsheynayaan intaas macluumaad ka dheer ma hayna ma garan marka dadkaasi ma idinka dadkaasi ma idinka xabsigan ku jira boqol sideed iyo tobanka ruux ba mise waa soomaali xabsiyo kale ku jira
annaka wey annaka wey boqol toban iyo sideed sideedena wey marka kontonkan dilka toogashada lagu xukumo la yidhaahdo miyaa lasii carab baabay mise iskama garanaysaan boqol iyo dhowr iyo tobankiinan iskama garanayno qofku yahay ma naqaano iskama garanayno ma garan miyaa la idinkala soocay idinka mise hal meel aad ku xiran tihiin ma qaar dembiye waaweyn galo meel gaar lagu xiraa jirto kuwa meelo caadiya lagu xiray mise hal meel aa ku wada xukuman ku xiran tihiin
hal meelaan ku xirannahay wax la kala soocay lama arko hal meelaan ku xirannahay halkiisay noo haysteen isku mid ayaan hindiya agteeda ka ahayn isku si ayay noo soo qabteen waxay kala sooceen iyo waxay calaamadeen midna ma jira ma garan wax haweena ma idinku jiraan marka dhowrkiinan
meeshaan haweene lama socon lagama leena meeshaan annaka haweene lama socon haweene nagu jiraan waa gartay marka xukunkan oo kale sidee u aragtaan in dil toogasho la idinku xukumo sidee u aragtaan
hadda nidow waa dareemi kartaa sida u arki karnaa marka dembigiin aan galnay dembi toogasho keeni kara ama u dhawaan kara ma ahan waa waxaa dibiga oo mataqaanaa nalagu codlayso waa nalagu codlayso ma garan dembiga annaka ay noo haystaan nimanka nagu soo eedeeyeen wax dib toogashaa ama u dhawaan kara ama xisbeen xataa keeni kara ma ahan annaka waxaan kugu eedeeya burcad burcadna waa david waa afduubad qofka u mudana waa toddoba sano afduubeyaasha adduunka dhan bay burcadda ku xiran tahay annaku intaas wax ka dheeriya ma aanan samayn burca mataqaana waxa nagu soo eedeeya burcadnimo mana keeni karto dil iyo xasdaan midna marka way nagu codlayseen haddii mataqaana aan haysano dowlad iyo mataqaana dad mataqaana garab taagan oo luqadii yaqaano nimanka naga difaaca uma aana dhawaanen ma garan da-aadda dadkiinan soomaalida ee xabsiga ku jira imise udhexaysaa kiina ugu yar waa imse jir kan ugu weyn waa imse jir
waxa ugu yar labiyo labaatan jir waxaana ugu sarreeya konton ishan jir
waa gartay dawladdii soomaaliya ee aad waddankeeda ka dhalateen maxaad leedihiin oo arrinkan la xidhiidha maxaad dawladda ugu baaqaysaan annaka ni horta barnaamijkaanba waxaan nimankaan caddayn caddayn nagumaysahayn afar sano shan sana u xornayn nimanka nagu doodaya wax cadeeya nagu weysahay barnaamijkaaba annaka waxaana geliyaba safaaradda soomaaliya ee hindiya ku xiran baa saxiix laga qaado waxay tiri dembigiina qirta waxaa la idiin qaadaya soomaaliya ma garan ma safaaradda soomaaliya ee waddankaasaa sidaa idin tiri
saasay nagu tiri meeshay nagu tiri
safaaraddu qoraalka miyay akriseen markay dil toogasho idinku xukumaysa qoraalka maad akriseen
yani safaarad annaka luqada ma naqaan safaaradiidka ma naqaan safaaraddu waxay noo keentay warqado ingiriis ku qoran waxay nagu tiri suulka saara saxiixa dembigiina kirta markaa waa la xukumaya xukun yar soomaaliya aan xudushaayo jeenaynaa ma garan
marka qoraalkii waxaad ku qornaa ee aadan akrin karin baa waxay noqdeen dil toogashaa laidinku xukumaya idinkan waxaa umalaynayseen muqdishaa laidin xukumaya sidaas weeyaan maya maya qoraalka waa noo akriyeen laakiin waxay yidhahdeen anaka lagu kalsanaada qoraalka waa noo akriyay waxay yidhahdeen halkii wax ku yaalay aniga wax maskaxdeedu taan tahay oo aan waalayn dembigayga aan garanayaa aan ku yaal wax noocaasa ku yaalay luqada ingiriiska aniguma aqaan laakiin waxaa noo turjumay safaaradda wax noocaasa meesha ku qornaa markay noo akriyeen waxay yidhahdeen saxiixa ma garan
intuu wax ka khalinaya marka xasanow hinduda waxa ay leeyihiin qaar kamid a maxaabiista dembiga waa ay qirteen marka intay wax ka khaldan yihiin halkee bay waxa arrin sir ay ka qoransan tahay
hindiya sax waaye warqada qiraalka waxa qaada safaaradda waxay u geysay hindiya maxkamadda geysa ma garan marka dembigan in la idiin saaray yaad ku eedeynaysaan yaad ku eedeynaysaan
waxaan ku eedeynaynaa safaaradda soomaaliya aan ku eedeynayna hindiya joogtaa waa gartay xasan qof kale maad igu dhiibi kartaa haa waa kaala hadal haye igu dhiib ninkaana kugu dhiibaya haye aabo walaal marka hore magacaada saddexan idaacadda mustaqbal magaalada muqdisho kula hadlayso bal magacaada saddexan marka hore
abo macaane een, waa ninka la yidhaahdo wax- waxa weeye maxamed saciid yuusuf een, yarkii marka hore kula hadlayay waxa waa xasakaafi cabdi jimcaale marka abo macaane sida weeye een, hadda kolleyba sida een, xasan kuu sheegay weeye waxba kama bedela niyo anaku niman waxaan nahay een, kolleyba dadka bini aadamka qalad waa kolleyba anaka qaladaanan dallay waana nala ku eedeeyey laakiin iyahow arrintaas waxay noqotay wax aan wa aanaan maqal een, arrintaasna waxaa fududeeyey aada maqasheen maanta qolada safaaradda oo joogta waddankan oo naloo soo maray oo niyo godkaa nagu jirta ma garata walaalow waa garta dembiga maad gasheen ma sax baa in waxyaabaha hindida ay idinku eedeynayso wax disheen ood dad weerarteen ood burcad badeedtiin ma sax baa
maya anaka een, mid waa malaynaynaa een, wax isku day waa wax macquula in anaku cid aan dilay ma jirto dee kolley waxaana kamid nahay dadka kiiskaas loo haysto oo adduunyada daallaheeda dacafeeda kala duwan ku xidhan aan ka tirsannahay dee kolleyna mana malaynayno qof nooca oo dil loo haystaa inuu jiro een, konton qof oo soddon iyo waxaa dhimatay markii operationkiina laku qabtay soddon iyo lix qof laba qof jeelkay ku dhimatay konton hadda waa mid kuwa hadda aada maqlaysiin oo haddeer ee la cirib tirayo haddee toddobaatan iyo sagaalka kale oo ka hartayna ma malaynayo ila iyaguna rajanayihiin ma garad waa garta imise sana adiga xiran tahay
aniga waxaa waxaa soo xiray bishii labaad ee labada kun iyo kow iyo tobanka een, lixdeedii aan jeelkaan soo galay ilaa hadda een, xaaja ahaa halkee lagaa soo qabtay xilligaas adiga
aniga waxaa laga soo qabtay meel u dhow dekeda ceelmacaan agteeda xilligaa maxay baad qabanaysay maxaa xilligaa halkaa ka heshay
xilligaas iyo dib ka kalluumaysataa oo dee badda ka shaqaysanayo muddooyi dee anigu dee dadka soomaalida waad garanaysaa dee kolleyba xeebaha soomaaliya dee dawladnimo kama jirto cid difaacdaan cid difaacdaana ma jirto laakiin anigu nin kalluumaysataa ayaan ah oo dee meeshaa joogay dee kolleyba doon qofkii wato badda lagu arka waxunbaa la isaga tiimbareeyey dee tiimbarihiina dawladda hadda iga daba timaado ama loo yar ama ee cid iga caawisa ma aysan helin dee ciddii igu dhoweed oo aan islahay arrintaas way kuu fududaynaysaana waxay ahayd safaarad safaaradduna waxay ii horteeday waxaanaba shaqo ku lahayn ma garad waa garta wax ka badan shan sana xiran tahay weli mas-uul dawladda ka tirsan inta idin yimid xaaladiina wax ma idinka xog wareystay
waxaa noo yimid een, bishii labaad hoteelka nagu soo booday xeeraalyaha qaranka guud een, ilka la yidhahdo maxaa inay hebel cali nin suuqaana sheegay iyo safiirka iyo kolleyba wafti la socday een, waxayna noo sheegeen inay dib noogu soo laabanayaan ma ka nagu soo laaban hawsha wax badan ay kala socdeen oo xoogaa ka ahaayeen marka saudi cidkaana ma aanaan arag bishii octoobar sanadkii hore ee dhammaaday sideed iyo labaatankeedii halkan waxaa booqasho ku yimid madaxweynihii soomaaliya waxaa kale oo yimid hadda bishii dhammaatay dabayaaqadeedii wasiirkai arrimaha dibadda bishii kasii horreysay dhaxaanteedii waxaa madaxweynaha galmudug dhammaantoodna isku soo duubo cid arrinteena ka hadashay lima ay jirto ma garat waa gartay xaaladiina dhanka nolosha waa sidee marka xaaladiina guud waa sidee nolosha nolosheena niyow aaday u liidataa xaaladeena maqu mid qurux badan ma ahan lixdaas sano dhaalka ugula hadlaynaa counterbaan weeye dowladana haysaa uguma talagelin inaan dadkeena la hadalno oo waxaa yidhaaho nagu og tahay ma jirto nolol ma jirto daawa ma jirto kolleyba ciddii aragtay inbaa aragtay dhalinyarada hindiya ku xiran waxaa sanadka hadeer bilowgiisii websiteka aad ku aragtay inaan umalaynaa nin soomaaliyahoo ka tirsan dhalinyarada meeshan ku xiran oo si tacdaraa ugu dhirta jeelka dhexdiisa ma garata oo la yidhaahdo axmed khaliif axmed khaliif axmed khaliif maxamed la yidhaahdo maxamed maxamed wa wa waa gartay marka marka dawladda soomaaliya maxay baad leedahay dawladdaadii aad ka dhalatay maxay baad leedahay caawa iyo dowladda soomaaliya waxaa waxaan ka codsanaynaa arrinta inay wax ka qabato kolleyba annaku arrintaas hadda sida ay hindiyaanku u shaaceen annaku saakay maanta saur markaan tukanaynay ayaan report joornaal soo baxay wadanka oo la yidhaahdo hindustan hindustan iyo times of india oo jeelka yimaada ayaan ku aadnay reportkeena arrintaas waxaan ka codsanaynaa dowladanadu in ay wax ka qabato kolley waxqabad allaale inay wax ka qabato oo safaaradda arrintaas kolley ayadaa wax ka og meesha aan gaarnay gaarsiisay arrintaas haddii ay wax jiraan ku anfacyo qaadatay konto boqol iyo sideed iyo toban qof oo soomaali ah in laga soo qaado waxaan jirin waa wax aada u weyn in ummada soomaaliyeed oo walaalahana arrintaa ay naga gurmadaan dawladdu ay naga gurmato arrintaa wax laga qabto ka qabto xaafiiska meeshaan ku yaalla oo guriga ummadda ku yaalla dadka jooga oo dhiigga dad oo dhiiggeena cunaya in nala ka qabto oon dowladana ka codsanaynaa iyo raxda iyo cidda ay qusayso iyo dadka hindiyaanka oo kiisaskaa nagu eedeeyey oo dad yantaa oo noo soo maray xaafiiska calanka soomaaliya ka babanayo dadka jooga oo inayyihiin haddana waxaas aadmasiin nagu dhigaya oo aad ka dhegaysateen inaan kiiskeenii qiranay safaaraddanaduna naga keentay dhibka ay leedaha waad maqan kartaa muwaadin la leeyahay dowladdiisiiya horkacaysa in la dilo taas marka waxaan ka codsanaynaa arrintaas in laga hortago oo nalo istaago weli wax kaqabaday leedaha saan isleenahay dee ilaahay subxaana watacaalana waa la tala saaranaya sidaasa jirta walaal intaasa codsanaynaa